Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha dekedda magaalada Kismaayo ayaa wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Jubbaland lagula wareejiyay gaadiid kala duwan. Munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ahaa wakiilo ka socday dowladda Imaaraadka Carabta oo iyada keentay gaadiidkan. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Jubbaland iyo maamulka magaalada Kismaayo, maareeyaha dekedda Kismaayo Axmed Xaaji Aadan oo wareejiyay furayaasha gaadiidkan ayaa ka waramaya qaybaha ay ka kooban yihiin.
waxaan halkan ku wareejinaynaa qalab qalabkaas oo ay noogu deeqeen dowladda imaaraadka carabta qalabkaas oo wax ka qaban doono horumarka ee, dowlad goboleedka jubbaland kaas oo uu ka qayb qaadan doono dib u dhiska ee, wadooyinka iyo dhammaan howlaha ee, ka socda gobolka hadday noqon lahayd beeraha hadday noqon lahayd wadooyinka hadday noqon lahayd dib u dhiska ee, waxaana loogu deeqayn waxay ka mid tahay alaabtaasi waa afar isku roge ah iyo afar cagaf cagaf ah qalab kalena waa rajaynaynaa inay si dhaqsaan ugu soo gaaraan Ee, halkan waxaan ku wareejinayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud qalabkaas iyo injineeradii iyo agaasimaasii Ee, waa sideedii waa afar gaari oo isku roge ah afar ee, cagaf ah wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo dib u dhiska Jubbaland Cabbaas Xaaji Cabdulaahi ayaa ka mahad celiyay deeqda gaadiidka ah.
wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta dowlad goboleedka jubbaland waxa ay maanta qalab dhismo ay kala wareegtay dowladda aan walaalaha nahay ee imaaraadka carabta qalabkaasi oo ay noogu deeqday dowladda aan walaalaha nahay kaas oo ka kooban ee, afar cagaf cagaf iyo afar gaari oo isku rogo ah runtii kaas oo aan isleennahay wuxuu wax weyn ku soo kordhin doonaa dib u dhiska dowlad goboleedka jubbaland iyo guud ahaanba ee, kaabayaasha dhaqaalaha waxaan rabaa halkaa inaan oga mahad celiyo dowladda imaaraadka carabta oo runtii had iyo jeer garab istaag u muujisa dowlad goboleedka jubbaland mar labaad waxaan rabaa anagoo ku hadlaya magaca wasaaradda howlaha guud iyo kan xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne axmed maxamed islaam inaan mahad u celiyo dowladda imaaraadka carabta sida ay mar walbaba ay u garab taagan tahay shacbiga dowlad goboleedka jubbaland gaadiidkan ayaa looga shaqayn doonaa dhismaha wadooyinka meelaha uu ka fataho webiga iyo bilicda magaalooyinka Jubbaland